wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan aqoon isweydaarsi ah oo looga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay waxbarashada kulankan oo ahaa mid dood wadaag ah ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha waxbarashada degmada kismaayo mas-uuliyiin ka kala socday waaxyaha kala duwan ee wasaaradda maamulayaal iyo macalimiinta iskuullada degmada kismaayo ka qaybgalayaasha oo isugu jiray maamulayaal iyo macalimiin ayaa kulanka ku lafaguray saameynta isbeddelka cimilada ku yeelatay waxbarashada yaale mas-uuliyadda xaqdhowrka deegaanka waa maxay kaalinta culimada dhaqanka iyo qeybaha kale ee bulshada dabcan su-aashii ay baarliin weydiisay ama noo soo bandhigtay cidda mas-uuliyadda ay ka saaran tahay marka ugu horeysa cidda ilaalinaysa deegaanka diiniyan meel bay ka istaagtay diintu ilaalinta iyo deegaanka marka koowaadna waa in la helaa awood dowladeed oo sida bini aadamkaba uu ugu baahan yahay dowladdu waxyaabaha ilaaliso waxaa ka mid ah dhulkaa ka mid ah waxaa ugu yaro diinta islaamka ayna amartay oo iimaanka meesha ugu hooseysa markii la qaybqaybiyey waxaa ka mid ahayd imaadatul adaa cani dariiq waddada inaad qashinka ka leexisid yaa ugu hooseysa wadalika adcafu liimaan macnaha in dhirtii la ilaaliyo iska daayay macnaha waddadii nadaafadeediiba ina faraysaa diintu marka culammada ugu horeysa ee dowladda ugu horeysa oo leh awooddii furintay leedahay marka dowladdu tusaale ahaan qof dhirtii jaraya markii la arko waxaa ugu horeeya ay qaban karto waxa weyan awood fulinay leedahay robabka badan oo da-a waxay keenaan fatahaadyo iskuullo badanaa ku xirma arday badanaa waxbarasho ku weysa sidoo kale abaara ayaa dhaco abaarahaasna waxaa inta badan ay keenaan in ardadii ay ka tagaan iskuulladii oo xoolihii ay u go-doomaan oo waalidkii ay la shaqeeyaan xoolihiina ay ka shaqeeyaan marka iskuullo qaarna waxay ku xirmaanbo muxuu ahaa isbeddelkaas ku yimid ardada faraha badan ee ka tagtay ee drop out-ka ah bay iskuullada ku xirmaan sidoo kale fatahaadaha waxay keenaan inay iskuulladii burburiyaan oo kale oo meeshii muxuu aha wax lagu baranayay ee burburto markaa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay barnaamijkan waxbarada marka lagu daro waxbarashada marka lagu daro muxuu ahaa barnaamijkan cimilada waxaa imaanaya wacyigelin iyo faham ay ardada ka qaataan barnaamijkaas iyo ilaalinta deegaanka ardada inay ilaaliyaan deegaanka iyo diyaarinta mustaqbalka iyo xirfadaha ardada
cimiladu waxay leedahay unugyo heerkulkaa ka mid a roobkaa ka mid a qoyaankaa ka mid a in ay markaa najraalkii miisaankii wax iska beddelaan oo roobku aada u farabato meeluuna roobku ku yaraa yaa roob badaan ka da'ahaya sida aad arkayseen sanadkii lasoo dhaafay me dubay ka dhacday meel roob la-aydna abaar bay noqonaysaao waxaa weeye roobkaa ku yaraanaya laakiin daahirada ugu muhiimsan hadda reeji quraafi iyo dadka sayniska ay ka digayaan waxaa weeye heerkulka adduunka oo dhan inuu wax iska bedelo heerkulka adduunka hadduu boqolkiiba hal uu wax iska bedelo waxaa la leeyahay nolosha adduunka o dhan bay saamayn ku yeelanaysaa maxaa yeelay adduunka cirifka waqooyisada ogtihiin waa bad baddaasna waa baraf haddii waaxid filmia boqolkiiba hal haddii heerkol korkaco xalayay barafka dhalaali baddaasi biyay noqon badweynada kale kusoo shubi badweynada hadda siay sheegayaan macalimiinta iga horreysay heerka biyaha ee badweynta kor u kaci waxaa laga yaabaa kismaayo inay baddu liqdo
marka xagga diinta islaamka oo kaleeto waxyaabaha waxaa ka mid a ay xoojisay dhirbeeridda oo culimmadu ay noo sheegeen oo dhahaysaa qiyaamuhu hadduu istaago midkiina uu markaasi geed siida uu gacanta ku hayo hadday la noqoto hadduu ka gaadhsiin karo ha ka gaadhsiiyo macnaha adduun la burburinayo baa haddana meesha waxaa muuqata in laleeyahay dhirta beera